agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka kenya doctor batrick amoth ayaa waxa uu sheegay in dadka kenyaanka ay heli doonaan ilaa iyo laba milyan oo ah dawooyinka ka hortaga caabuqa furuqdaanyeerka oo ay keenayso shirkadda dawooyinka soo saarta ee laga leeyahay dalka denmark ee nordic waxa uu sheegay in dowladdu ay tallaalka ay bixinayso ay mudnaanta ay siin doonto dadka u nugul sida caruurta iyo dadka waayeelka amoth ayaa waxa uu sheegay in xarunta qaaradda afrika u qaabilsan xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada ay sheegtay in qaaraddu ay u baahan tahay toban milyan oo ah dawooyinka tallaalka master batrick ayaa waxa uu intaasi ku daray in shirkadda nordic ee kenya ay xaqiijisay in bisha labiiyo tobanaad ee sanadkan wadanka ay soo gaarsiin doonto laba milyan oo dawooyinka looga hortago caabuqa furuqdaanyeerka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladdu ay xoojin doonto dadaalada la xiriira kormeerka lagu sameynayo meel kasta ee kenya laga soo galo waxaa sidoo kale uu sheegay in sare loo qaaday tababarada la siinayo waaxda caafimaadka si ay cudurkan u aqoonsadaan oo ay u daweeyaan wuxuu intaasi ku daray in dowladda afar shaybaar ay ugu talagashay in lagu baaro kiisaska furuqdaanyeerka walow uu sheegay inay jiraan ilaa iyo boqol shaybaar oo dheeraad ah oo la adeegsan kara haddii loo baahdo wasaaradda caafimaadka dalka kenya ayaa sheegtay in la diyaariyey kooxa si deg deg ah uga falcelinaya si loola tacaalo kiisaska xanuunka furuqdaanyeerka ee laga shakiyey wasaaraddu waxa ay xaqiijisay in ilaa iyo hadda baaritaano lagu sameeyey ilaa iyo saddex boqol oo kun oo qof oo socoto ah oo wadanka soo galay wasaaradda caafimaadku waxay intaasi ku dartay inay jireen ilaa iyo labaatan iyo sagaal qof oo looga shakiyey inay qabaan caabuqa furuqdaanyeerka balse markii la baaray laga waayey tani ayaa timid kadib markii toddobaadkii hore hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo xarunta afrika ee xakameynta iyo ka hortaga cudurrada ee afrika ee loo soo gaabiyo c d c ay ku dhawaaqeen in cudursidaha uu yahay xaalad caafimaad oo deg deg ah intee in la eg ayuu yareyn karaa khatarta cudurkan talaalka dowladda kenya ay qorsheynayso in bisha labaiyo tobanaad lasoo gaarsiiyo wadanka haddaba waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey doctor cabdulaahi aadan oo ku takhasusay cilmiga caafimaadka
talaalka wuxuu noqon karaa ka hortaga cudurka haddiisan la talaalin dhaqsuu faafi karaa waayo dadka way istaabtaan dadka waa isla nool yihiin bulshadu waa isla nooshahay marka ka hortaga sito ayaa maaragtay ugu muhiimsan waxaa kaloo ina ilaalin kartaa ilaa ka hortagan wuxuu imaan karaa ilaa toddobaatan toddobaatan iyo laba percentage ayuu yahay qabkana wuu ku dhici karaa hata hadduu helo maaragtay talaalka laakiin hadduu ku dhaco difaac uu lahaanaya sifo maaragtay cudurku aada saameyn ugu lahaan intisaar saale xuseen v o a nairobi